deegaanka jawiilo kumude deegaanada gobolka hiiraan oo kataala deegaanka waqooyi galbeed ee magaalada beledweyne iyo isbitaalka kiyaala deegaankaas weliba ku-hiiraha ee qeledhaan la xiriirta biilaan iyo korontolaan maamulka isbitaalka deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan oo ku hadali caqabado ku surin isbitaalka deegaankana sheegay inuus isbitaalka wajahay xaalad biilaange iyo korontolaan taasona qabadke xiliguuse qaabilo bukaano badana doctor ibraahim maxamed ali oo ee agaasimaha isbitaalka deegaanka jawiila gobolka hiiraan yana faahfaahin kubi xaaladii biilaante iyo korontolaan ee ku jarta isbitaalka deegaanka isbitaalka wuxuu u baahan yahay runtii wax lasoo koobi karo runtii ma ahan adeega caafimaad haddii la yidhaahdo waxaa waaye waxyaabaha oo aan oo si fudud aan looga dhammaan karin ayay ka mid tahay muhim kuwa hadda noogu daran oo aan isleeyahay maalmaha dhow iyo wakhtiga ugu dhow maxaa la dhahay isbitaalka aad ugu baahan yahay in laga saboorti gareeyo waxaa ka mid ahaa isbitaalka weli koronto ku filan ma haysto waxaa kalousan haysanin maxaa la dhahaa biyo ku filan isbitaalku ma haysto oo biyo la-aan zaa'id ah ka jirto waa dareemi kartaa meel biyuhu ku yaryihiin shaqadii isbitaalka iyo caafimaadka sidai ugu socon lahaa inay adag tahay shaqaalahan aad ugu yaryahay isbitaalka sidoo kale isbitaalku wuxuu u haystaa dhul ku filan haddana ma haysto dhismo ku filan ma haysto dhul ku filan laakiin waa haystaa dhismo ku filan laakiin ma haysto tusaale ilmaha maanta tusaale kale in la karantiila loo baahan yahay tusaale kale jadeecada qaba ama qaba maxaa la dhahayo cudurro qaar kale oo kale in la karantiila u baahan sida t v-da oo kale cuduradaas oo dhan meel hadda gaar loo jiifiyo ma laha waxaa qasab ah in la rifeer gareeyo ama la dilo oo beledweyn oo kale loo dilo xagga la jiifiyo tusaale hooyaa waxay leedahay cunuga in la karantiila u baahanya meeshaana ma laha waxaa u dirta beledweyn ayadana ma awoodo inay beledweyne ay tagdo tusaale kale dadka iska dad reer guuraa dad tuulooyin degan dhaqaale iyo maxaa la dhahayo fursadoodu aad u culisiin ama beeraley oo beer ilaashada laga yaabay ciidan xumo darteed cunugaas in loogu celiyo maxaa la dhahay ilmihii laga keenay laba arrin waa ka dhalanaysaa marka kow xanuunkii uu qabay awalba loo karantiili lahaa inuu sii faafo way keeni kartaa labo cunuga laftirkiisa in barbalin culus ugu imaado maxaa u dhintaa laga yaabo sidoo kale doctor ibraahim maxamed aliyana ku hadali caqabado weliba uleysyada ku jara deegaanka gaar ahaan dhinigiiyo haweenka urleyde ee qabxumada ku jaarta isbitaalka usoona esidii in la gurmuda isbitaalka culeyska ugu weyn oo ugu weyn oo ugu weyn waxaa ka jira hooyooyinka dhalaayo ilmaha waxaa tirada xanuunsan dhaawacyada kuwaasoo dhan waxay u dayacmaya naftooda u haligmaysa transportation la-aanta tusaale oo kale hooya waxay kaa soo wacaysaa meel fog oo baadiyo u dhowaa ayada ma soo qaadi karto gaari dameer maxaa la dhahay laguma soo qaadi karo waxaa laga yaba in waqti ugu dhumo annagana ma hayno ambalaas shaqeyso maxaa tirada aan u dirno ma haysano waxaan codsanaynaa kow shaqaalaha horta shaqaale adeegaan fulin karo oo ina loo raadiyo ama aan helno labo dhismo ku filan isbitaalka inuu helo saddex isbitaalka biyaha iyo korontada inuu maxaa la dhahay in ku filan uu helo hadda waa waxyaabaha isku jacburisa lagu wadaa iyo ambalaasta waxaan kaloo runtii aan meesha aan ka marnayn oo isbitaalka baahidiisa ay tahay qaybtan qaliinka ah oo hadda maxaa la dhahaa aan soo kordhinayno shaqaale ku filan iyo qalab ku filan waxaa laga yaabaa in culeys uu ka yimaado la heli waayo waxyaabaa iska minors ama minor surgery wax la dhahan ku bilaabno midda kale isbitaalka wuxuu baahi badan uu qabaa waana tagi doonaa waa arki doonaa qaybta shaybaarka culeysyo badan oo badan oo badanaa naga haysto midda kale madaxda caafimaadka ee gobolka iyo kuwan stateka oo hirshabeelle iyo wasaaradda caafimaadka ee federaalkaba ha noqoto iyo madaxda qaranka oo maxaa tirada wadanka ka talisaba ha noqoto kulligooda dhammaan qof kasta codsigan uu maxaa la dhahay codkan uu gaari doono waxaan ka codsanaynaa baahiyahaas aan soo sheegnay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu dhow iyo kuwa ugu maxaa la dhahayo ay waqtiga ugu dhow ay wax kala qaban doonaan inuu noqon doono insha allahu tacaala